barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii barkii duhurnimo halkan washingtonna waa shantii barkii aruurnimo waa arbaco bisha februarina waa shan sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo cabduqaadir maxamed mursal samakaab
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan gabdho dhallinyaro ah oo ku nool gobolka galgaduud oo bartay farsamada samaynta dhar karinta si ay midabo kala duwan iyo noocyo kala duwan oo dharka ah wax uga beddelaan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aynu la yeelanay wiil dhallinyaro ah oo bulshada ka wacyigeliya halista isbeddelka cimilada
heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
waxyaabaa lagaga hortegi karo isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah oon had imika waqtikan xaadirkaan ka wacigeliyo in dhir la beero dhirtani waxay ka hortegi kartaa nabaadguurkii faraha badnaa ee dhacayay sidoo kale waxay ka hortegi karaa qiiqa faraha badan hawada lagu sii daynayo ayay nuugtaa qiiqa waxa loo yaqaana green house gas oo waxyaaban isbeddelka cimilada maanta keenay
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
tirada kiisaska cusub ee dhimashada xanuunka fayraska corona ee guud ahaan shiinaha ayaa kor u kacday arbacada maanta ah sida ay sheegeen mas-uuliyiinta caafimaadka ee dalkaasi kiisaska cusub ee laga helayo meelaha dibadda ka ah dhulka shiinaha ayaa muujinaya sida uu sare ugu sii kacayo faafitaanka fayraska corona inkastoo xanuunka uu gaaray dalal kala duwan oo caalamka ah ayaa haddana hay-adda hu ee caafimaadka adduunka ay ku sheegtay in faafitaanka fayraska corona uusan gaarin heerka masiibada ugu yaraan afar boqol iyo sagaashan qof oo shiinaha ah ayaa u dhintay fayraska corona tan iyo bishii disembar ee sanadkii hore xilligaas oo xanuunka uu ka bilowday magaalada bartamaha shiinaha ku taalla ee huuhaan ee gobolka hubey tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa gaartay afar iyo labaatan kun oo ruux boqol iyo konton ka mid ah bukaanada ayaa laga diiwaangeliyey saddex iyo labaatan dal oo caalamka ah qofkii ugu horreeyey ee meel ka baxsan shiinaha ugu dhinta xanuunka ayaa laga xaqiijiyey dalka filibiin
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib ordowan ayaa ugu baaqay syriya inay ciidamadeeda kala baxdo goobaha kormeerka militari ee gobolka waqooyi bari idlib halkaas oo isku dhacyo xoogan ay ka dhaceen maalmihii tegey xilligan laba ka mid ah labiyo tobanka goobood ee kormeerka waxay ka dambeeyeen khadadka taliska syriya waxaana rajaynayaa in ka hor bisha februari ay halkaasi kala baxaan ciidamadooda ayuu ordowan u sheegay xubno ka mid a xisbigiisa e k p oo uu la hadlay waxa uu intaasi ku daray haddii taliska syriya aysan ciidamadooda la bixin buu yidhi turkigu waxaa waajib ku ah inay arrintani gacmaheeda wax uga qabato sideed qof oo sideed qof oo askar turkish iyo shacabba isugu jira ayaa isniintii lagu dilay magaalada idliib kadib markii rasaas ka timid ciidamada dalka syriya ay haleeshay kooxdaas turkiga ayaa jawaab ka bixiyey arrintaasi waxaana ay ku dishay saddex toban askari oo syiriyaan ah sida ay sheegeen kooxaha la socodka dagaalka dalka syriya madaxweyne ordowan ayaa raashka oo ah dalka ugu weyn ee taageera madaxweyne bashaar al asadka syriya ku dhaleeceeyey in uu ku guuldaraystay in uu nabad ka dhaqangeliyo gobolka waxaana uu sheegay hadda kadib inaysan iska indhitiri doonin tallaabo kasta oo burinaysa heshiiska
halkaaad wararkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal gabdho dhallinyaro ah oo ka qalinjabiyey dugsiyada farsamada gacanta ee gobolka galgaduud ayaa hadda bilaabay inay ku shaqaystaan farsamooyinka ay barteen oo ay ka mid yihiin dharkarinta iyo cilaansaarka warbixintan waxaa dhuusamareeb ka soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq inkastoo goobaha lagu barto xirfadaha gacanta ay aada uga dhex muuqdaan dhallinyarada ragga ah haddana waxaa jira habla doorta barashada xirfadaha gacanta ee dumarka u gaarka ah qaar ka mid a gabdhaha ku nool degmooyinka dhuusamareeb iyo cabuudwaaq ayaa doortay barashada dharkarinta iyo cilaansaarka waxa ay v o a uga warbixiyeen waxa iska bedelay waxbarashada kadib fartuun salaad biiriye waxa ay baratay dharkarinta waxa ay ka sheekeynaysaa sida ay uga faa'iiday wixii ay baratay haa waxaan u bartay inaan ku shaqaysto inaan baahideyda ku kaafiyo ilmo yaryar oo agoona baan haysta baahidooda inaan ku kaafiyo aan u baranayay waxaan bartay dhar karis dhar baan kariyaa dharka waxaa loo jeceliyaa go-yaasha go-yaasha waxaan u kariyaa wajaale diracyada go-yaasha sariirta waxaas baan sameeyaa walaal macaana lacagna waa iga soo gashaa fartuuney qofka hadda aan muuqaalka dhar la karinayo aan u jeedin ama aan ay aqoonin dhar la karinayo bal haddaad u sharaxdid sidee loo kariyaa dharka waxaa loo kariyaa laba qeybood dhar cusheeb baa loo kariyaa inkoo cadcada dharna waxaa loo kariyaa xoogaa dharka dugduuga kaa noqday oo adiga alashaan markaas aad una duruufaysantaa mar walba ale baatigii ma gadan kartid dharkaasna waa la kariyaa dharka cusheebka waxaa lagu kariyaa wuxuu rabaa dharkaas hadduu ilaah kuu roon yahay cusbada in loo badiyo waxuu kaloo rabaa walaal macaani ilaahay afkeyga been haka dhow rinjiga in loo badiyo dharka kaleeto wuu ka karis badan yahay dharka cusheebkaa laakiinse dharka oo hadda xoogaa dugduuga kaa noqday sida go-a sariirtoo kale sida go-a adiga higsan laheed sida bahalkii dirici aada isan laheed mara joodariga waxaasoo dhan waa la karsadaa walaal macaani qiimaha marka ee lagu kariyo ee tusaale ahaan ee go-a iyo diracyada gabdhuhu ay xirtaan haa way kala qiimo badan yihiin go-a sariirta waxaa lagu kariyaa shan doolar laakiinse diraca iyo go-a yar oo gabadha hugsato waxaa lagu kariyaa qiimaha laba doolar laba doolar iyo bar saddex wallaahi walaal macaana baahidu inkastoo iska badan tahay ilmaha iskoolka waa aga baxsadaa dugsi qur-aanka waa uga baxsadaa waxyaalaha yaryar oo guriga ee iga kaasidaa boow faaduma xalani xirsi oo baratay cilaansaarka ayaa iiga warantay waxaan joogaa dhufan reer hay-adda ruuda iyo w s d aho waxayna bareen cilaansaar muddo afar bilood ayaan baranaynay badna waxay baranayeen dharka sida loo kariyo laakiinse anigu waxaan bartay xirfadda cilaanka sida loo saara ah waxaan ku doortay macalashaan xilliyada oo iidoo kale iyo inaan ilmahayga uga faa'iidiyo gabdhahayga asxaabteyda kale uga faa'iideyo inaan ku shaqaysto markii horaan jeclaa xirfadaas haddana waan ku shaqaystaa meel baan samaystay meeshasa cilaankaan ku saaraa gabdho kale oo eegana oo oo haysto shaqurxintii kale nooyila joogaan hadda marka waxyaalo kale hay-adii wayna sisay shahaado oo cilaankii wayna bartay oo waan ku shaqaysana xirfadii laakiinse agabkii baa naga dhimanay agabkiina nama siinay marka sidii agabkii aan ku iibsan lahayn hadda shaqadeydaan ku jirnaa wax soo saarka kaa soo gala ma yahay mid ku filan noloshaada ama qoyskaaga maasha allah hadda wax adduunyada isku dhamaasha male laakiinse maasha allah maasha allah waa waa ka nolol maalmeedka meesha saran haa hadda taan gabdhad meeshayda waxaa jooga dadku dadku isku fahmad ma ahan kuwa way waxbay barteen oo waxbay fahmeen dee dadna wuu iska fadhiyey oo waxna waa dhegaaxi waxna ma uusa baranin dadna way fahmeenoo waxay awoodi waayeen inay meel fariistaan oo shaqadii ay hore u galaan marka kuwo badan oo iskaashi aan nahay gabdho badana ila joogaan meesheenasaad qof macrifay aniga macrifa ila socoto gabadha kale macrifay keenaysaa gabadhaas kale macrifay keenaysaa iskaashato kiradiina waa iska bixinaynaa meesha soo ma'aan ma jiraan marka gabdho kale oo aada wax bartaa oo aada u faa'iidaysaan haa gabdhaha yaryaroo kale noo imaadaan waa barnaa inkastoo iyaguna ay raadiyaan meeshii aan anagu ka soo maclinoo kale marka waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed oo xirfada bartay oo xirfadaas ama mar kale looga faa'iideeyey kuwii hore u bartan waxaan leeyahay hore usii wadaan shaqadooda nololmaalmeedkooda ilmahooda mustaqbalkooda intaasoo dhan dambay dibiraayaan hablaha barta xirfadaha gacanta qaarkood ayaa ku hela shaqooyin ay wax soo saarkooda ku maareeyaan noloshooda waxaana degmooyinka qaar laga hirgeliyey goobo farsamada gacanta lagu barto oo hablaha u gaar ah cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto hees ay ku wada luuqeynayaan cabdicasiis iskalaaji iyo kiinjamaac
sidii dayax nuura sidiina liftiima neecawda sidayda naftayda qabooja adaa naxariista jacaylka niyadda ku abuuray dhexdeeda adigaa nabdigaygiyo manka nacaybka ka dhowre macahaare sidii dayax nuura sidayna liftiima neecawda sideeda naftayda qabooja adaa naxariista jacaylka niyadda ku abuuray dhexdeeda adigaa nabdigaygiyo manka nacaybka ka dhowre macahaare dareenka nugaaday adaa nafaqeeya ninkii ku helaaye nasiima ku waariye ahow noloshiida dareenka nuglaade hadaa nafaqeeya naftii ku heshaaye nasiima kuwa hartee ahow noloshahiida dareenka nuglaaday adaa nafaqeeya ninkii ku helaaye nasiima ku waariye ahow noloshayda dareenka nuglaade hadaa nafaqeeya naftii ku heshaaye nasiima kuwa hartee ahow noloshayda sidii nasriyee banaruuray deqdaay nabaadka sidiisa jacayl runa naaxsha nasiibka naftaada isiiyey ayaanka jiraaye naxuuska xiisaha ku nuglaada qulubta nusqaanka hilaali waxyeheesha sidii nasriyee banaruuray deqday nabaadka sidiisa jacayl runa naaxsha nasiibka isiiya naftaada ayaanka jiraaye naxuuska xiisaha ku nuglaada qulubta nusqaanka hilaali waxyeheesha dareenka nugaaday adaa nafaqeeya ninkii ku helaaye nasiima ku waariye ahow noloshayda dareenka nuglaade hadaa nafaqeeya naftii ku heshaaye nasiima kuwa hartee ahow noloshayda dareenka nuglaaday adaa nafaqeeya ninkii ku helaaye nasiima ku waariye ahow noloshayda dareenka nuglaade hadaa nafaqeeya naftii ku heshaaye nasiima kuwa hartee ahow noloshayda
heestaasi waxaa ku luqinayay fanaaniinta cabdicasiis kalaajo iyo kiin jaamac halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a aynu gudogalno qodobada kale ee barnaamijka dhallinyarada maanta idinkugu hayno maxamed axmed caqli waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku dhaqan magaalada booraman waana wiil dhallinyaro ah wuxuu dhallinyarada iyo guud ahaanba bulshada ka wacigeliya dhibaatooyinka isbeddelka cimilada waxaa dhowaan uu la kulmay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good waxaana ugu horreyn uu weydiiyey xilliga uu bilaabay wacyigelintan waxaan anu si tabaruc ahaan aanu bilaabay sanadkii dhoweyd ee labada kun iyo sagaaliyo tobankii bilowgeygii in aan bal dadka aan ka wacigeliyo gaar ahaan waxaan ka bilaabay meelihii ugu horeyaan ka bilaabay waxaan ahaa bartayda facebook ah iyo meelaha social media oo kaliya inaan dadka ugu sheego arrinka waqtikaan bilaabay xilliga ay ahayd labada kun iyo sideed iyo tobankii bilowgeyga ay ahayd ilaa iminkana waan wadaa
isbeddelka cimilada ee ka jira dunidaba muxuu saameyn ku yeelanayaa geygan soomaalida kolley isbeddelka cimilada saameyn weyn oo muuqda ayuu ku leeyahay tusaale ahaan saameynta uu leeyahay isbeddelka cimilada waxaa ka mid ah abaara soo noqnoqday kuna dhuftay deegaankeenii gaar ahaan abaarahaasi oo aad u saameeyey dadkii beeraleyda iyo dadkii xoolodhaqatada wax soo saarkoogii hoosu dhacay noloshoodii hoosu dhacday waxyaabaha iyo waxyaabo ka badan ayuu saameyn ku yeeshay isbeddelka cimilada gaar ahaan waxyaabaha la taaban kara waxaa ka mid a dadkii baadiyaha ka shaqaynayay ee beeraha ee beer ee beeraleyda ahaa amba xoolodhaqatada ahaa ayaa magaalooyinka usoo yaacay markii ay biyuu ku yaraaday oo isbeddelka cimilada ay saamaysay deegaanka ay ku noolaayeen taabaana ka mid ah wax dhibaatooyinka waaweyn ee waqtigan xaadirka ah dadkeena ummaddeena haysta sababtoo ah isbeddelka cimilada waxay si toos u taabanaysaa innaka sababtoo waxaanay dad beeriley ah dad xolodhaqato ah nolosheena dhanna halkaa ay ku tiirsan tahay isbeddelka cimiladana si toos ah ayay iyay u saameynaysaa dadka halkaa degan ee beerileyda iyo xolodhaqatada soomaalida sanadkan waxaad moodaa in roobabkii ay badan yihiin roobab badan ay deen taas miyaan la odhan karin abaarihii badnaa iyo waxyaabihii waa laga raystay markaan dib u eegno labaatankii sane lasoo dhaafay markaan dib u eegno badanaa waxa ku badnaa abaaraha taan ka hadlayana waa taa horta sanadkanaan ku jirno roobku inagu badan yahay maca roobkan lafteedana waxaa keenay isbedelka cimilada meelo qaar ka midana roob badanba ku keenaa gaar ahaan bariga africa oo dhan inankuun maaha geygaan ku nool nahay sida wadamadan horn of africa amba geeska africa oo dhan sanadka wuxuu ku keenay roob meelo kalena wuxuu ku keenay dab oo kale tusaalen sida australia oo kale inay dab badan ay qabsadaan meelo kalena wuxuu ku keenay duufaano mare qaarkood markuu roobka uu bato tusaale ahaan markuu bato dee daadad badan baa imanaya daadadkaasi waxay keenayaan dadku inuu wadooyinku inuu xidho inuu dhulkii beerihii uu galo inuu meelihii biyaha lagu hayay biyuhu ay jabsadaan inuu saameyn weyn ku yeesho fatahaadahaasi uu keenay isbeddelka cimiladu inuu saameyn weyn oo muuqda uu ku keeno wax soo saarkii beeraha meelaha wadooyinka had iyo jeer daadadkaasina waxa uu ku keeni karaa mar qaarkood dadka u nugul dhibaatada oo ay ka mid yihiin dumarkaoo kale ciyaalka oo kale iyo dadka waaweyn oo kale iyo isbeddelka cimiladu waa uu leeyahay wayna wayna dhacdaa waxyaabaha lagaga hortegi karo ee aad bulshada ku wacyigeliso isbeddelkaasi cimiladu ay ku keenayso deegaanka maxaa ka mid a waxyaabaha lagaga hortegi karo isbeddelka cimilada waxaa ka mid a oon iminka waqtigan xaadirkaan ka wacigeliyo in dhid la beero sababtoo ah waxaa jira barnaamij loo yaqaano mitigation of climate change and adaptation of climate change laba waxaa jira maanta adduunyadu ay isla qaateen oo ah adaptation in lala qabsado isbeddelka cimilada iyo mitigation in la yareeyo inakoo kaliyo waxa weeyaan isbeddelka cimilada waan yaray karnaa oo inkastoonan qiiq fara badan hawadan kusii dayn oo wadamada horumar ay kusii daayaan se inaku maxaynala gudboon waxa kow waxaynala gudboon in aan dhir aan beerno ta ugu muhiimsan waxa weya dhir haddii la beero dhirtani waxay ka hortegi kartaa nabaadguurkii faraha badnaa ee dhacayay sidoo kale waxay ka hortegi karaa qiiqa faraha badan hawada lagu sii daynayo ayay nuugtaa qiiqa waxa loo yaqaana green house gas oo waxyaaban isbeddelka cimilada maanta keenay kolkaa dadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay dhir ay beeraan in meelaha dhirta laga jiro dib loo dhireeyo in xaalufinta dhirta in la joojiyo in biyaha la qabsado oo had iyo jeer qaabka biyaha loo qabsado qaab muhiima uu noqdo in had iyo jeer la raadiyo mudhaha u adkaysta abaaraha mudhaha u adkaysta abaaraha waxyaabaha waxyaabahaba dadkan u sheegi lahaa inay dadku ay la qabsadaan si ay ka badbaadaan dhibaatadan ay leedahay isbeddelka cimiladu maadaama adigu aad tahay nin aqoonyahan oo mutadawaca ma jiraan cido gaar ah oo iyaguna ka shaqeeya isbeddelkaasi cimiladu dhibaatooyinka ay ku keenayaan deegaanka oo aad wada shaqaysaan ma jiraan xaqiiqdii isbeddelkan cimilada marka laga hadlayo soomaali ahaan way ku cusub tahay oo wax cusub weeyaan sida wadamada hore oo maray amba wadamada dadka aqoontooda uu sareeyo siday u baraarugsayin uma baraarugsana sababtoo ah dadkeena waxaa ku badan dadka aqoonta ayaa ku yar mana jiraan xaqiiqdii dad dhalinyar youth climate movement waxa loo yaqaano dhalinyar iskooda intay u baxeen isbeddelka cimilada la dagaalanta oo dadka wacigelisa ma jiraan xaqiiqdii iminkaanu waqtigan xaadirkaa waxaan ahay nin individual ah waxaanan had iyo jeer waqtigan dadkan ka wacigeliya isbedelka cimilada meelahan marana waxaa ka mid a iskoolada had iyo jeer maraa dugsida sare dugsida hoose ayaan maraa oo dadkan u sheega dadkaa yaryar inay khayraadkooga ilaashadaan sababtoo ah odayga siddeetan jir ah dee orheyl khayraadkiisu isticmaalay waxaan maanta la badbaadinaya waa jiilka soo socda khayraadkoogii sidaana si volunteer ahaanban ayaan anu shakhsiyaadkayga aan u galay sidoo kalena waxaan la shaqeeyaa group loo yaqaano climate action group oo fadhiga weyn nigeria oo ayaan imika si tabcro ahaan baan ugu shaqeeyaa waa dhalinyar nigeria degan oo oo had iyo jeer dadka ka wacigelisa dhibaatada ilada isbedelka cimilada ana markaan arkay groupka markaan arkay groupka ayaan ku biiray iminkana waxaan ka mid ahay dadka had iyo jeer waqtigan xaadirka ah isbedelka cimilada u ololeeya oo iskuullada had iyo jeer mara baadiya had iyo jeer taga had iyo jeer dadkana wacigeliya dee saameynta ay ku leedahay isbedelka cimiladu
axmed maxamed axmed caaqil oo jooga boorama ayuu ahaa wuxuu u waramayey wariyaha v o eda haashim sheekh cumar good haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee cayaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad mahadsan tahay samakaab kulan wanaagsan dhegaystayaal kabtaanka naadiga kubadda cagta barcelona iyo xulka dalka argentina lionel messi ayaa cambaareeyey waraysi uu bixiyey agaasimaha ciyaaraha ee naadiga barcelona eric abidal kaasoo dhowaantan uu ku sheegay in ciyaartooyda naadiga kubadda cagta barcelona ay ahaayeen kuwo aanan si wanaagsan uga shaqaynaynin ama aysan si wanaagsan uga dhex shaqaynaynin tababarihii kooxdaasi dhowaantan laga ceeriyey ernesto valverde valverde ayaa shaqada laga buriyey januari waxaana lagu bedelay kokesetin kaasoo hadda naadiga barcelona leelinaya abidal oo ay sidoo kale soo wada ciyaareen ciyaaryahan messi ayaa waxa uu hadalkaasi ku sheegay waraysi uu siiyey wargeys waddanka sbain ka soo baxo la yidhaahdo diario sport laakiin talaadadii messi labasoddon jira ayaa ka jawaabay waxaana uu sheegay oo uu yidhi marka aad ka hadlayso ciyaartooy waa inaad sheegtaa magacyada kuwaan si wanaagsan u shaqaynin haddii kale waxaad hawada gelinaysaa war aan sax ahayn ayuu yidhi ciyaaryahan lionel messi valverde ayaa waxaa markaasi laga ceriyey shaqada xilli barcelona ay horyaalka xilli barcelona ay kaalimaha ugu horreysa horyaalka dalkaasi sbain ku jirtay waxaana xiriirka ka dhexeeyey ciyaartooydiisa iyo qaarkood uu ku sheegay eric abidal inay ahayd mid wanaagsan balse si wanaagsan aysan ciyaartooyda u shaqaynaynin ciyaaryahanka lixda jer ku guulaystay kubadda dahabka balon dior ayaa jawaabtaasi ka bixiyey isagoo hadal ku soo qoray barta uu ku leeyahay instagramka waxaana uu sheegay si daacad marka looga hadlo waxaanan jeclayn inaan sameeyo waxyaabahan oo kale oo aan ka hadlo balse marka ay timaado mas-uuliyad qofka shaqadiisa qabsanaya iyo go'aan gaadhistu waxay tahay in laga hadlo ciyaartooyda ayuu sheegay inay ahaayeen kuwo si wanaagsan uga ciyaaray gudaha garoonka ayna mas-uuliyaddooda tahay taasina waa in la qiraa buu yidhi isagoo intaas ku daray in ay wanaagsan tahay in aan ciyaartooyda sida ay u dhaqmeen si ka duwan loola dhaqmin dhinaca kale waxaa la dheelay kulmo ka tirsan eva kaabka shalay naadiga kubadda cagta liverpool ayaa ciyaaryahanadooda waaweynka iyo tababarahooda oo maqanba waxa ay guul muhiima ka gaareen wareegga afraad ee kooba eve kaabka iyagoo u gudbay wareegga shanaad ee koobkaasi waxaana ay garaaceen oo ay gool iyo waxba kaga adkaadeen naadiga kubadda cagta ee shrowsbury tababaraha kooxda kubadda cagta ee naadiga liverpool jordan club ayaa waxa uu sheegay in uu ku faanayo ciyaaryahanada da'da yar ee naadiga liverpool oo guushaasi muhiimkahay gaaray naadiga kubadda cagta ee newcastle unitedna muddo afar iyo toban sano kadib waxa ay u gudubtay wareegga shanaad koobka eve kaabka kadib markii oxford united ay kaga adkaatay saddex gool iyo labo oo naadiga newcastle ay ku awdroonatay tababaraha naadiga newcastle steve bruce ayaa aaminsan inay tahay arrin aad u wanaagsan oo meel wanaagsanna muujinayso inay gaartay naadiga newcastle haddiiba ay u gudbeen wareegga shanaad muddo afar iyo toban sana ah kadib maanta waxaa dhici doona kulan isla koobkaasi ka tirsan oo ay wada dheeli doonaan kooxda kubadda cagta tottenham iyo southampton maalinta beritaa waxaa sidoo kale leli doonaa dalka sbain oo kale kooba del rey kuwaara faynalihiisa waxaana is arki doona naadiyada real madrid iyo real sociedad waxaa sidoo kale wada ballansan atletico club iyo naadiga barcelona waxyaabaha kusoo kordha waan idiinsu gudbin doonaa xubinta ciyaaraan halkaasayno joog
intaasaan ku dhaafno wararka ciyaaraha aad buu mahadsan yahay jamaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta heestii ajaajina waxaa ku wada luuqeynaya cabdi maaxi muunye iyo xaawokiin afar irdoodka iyo aw aweeska aan ma aadi kare ansaloti iyo una sheeftay igu imaw ayay tiri dabcan aw aweeska iyo afardoodka waa xamrweyne ansaloti iyo una sheeftana waa waaberi heestaas ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan idaacadeena dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo